يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال بين أحراش الضلال bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada xalqada shanaad barnaamijka reer muqdisho dhibanayaal garabka dalbaday al-shabaab xalqadan waxa aynu kaga hadli doonnaa tuugada ku soo badatay muqdisho iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan reer muqdisho aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idila socodsiinaya waa mar kale iyo xalqada shanaad barnaamijka reer muqdisho dhibanayaal garab ka dalbaday al-shabaab أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاع أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاع أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية soomaaliya tan iyo markii ay burburtay dowladdii siyaad bare waxaa dalka ka soo ifbaxay ururo hubaysan iyo hoggaamiyaal kooxeedyo habqabaa'il u abaabulan kuwaas oo xaafad xaafad gobol gobol iyo magaalooyin u ootay goobaha ay ka talinayeen dhibaatooyinka ay geysanayeen maleeshiyaadka hubaysan ee hoostaga hoggaamiye kooxeedyada ayaa maalinba maalinta ka dambaysay sii xoogaysanayay isla markaana yeelanayay wejiyo cusub meelaha ugu xun ee tacaddiga iyo dhibaatooyinka xooggan ay ka dhaceen waxaa ka mid ah caasimadda soomaaliya ee muqdisho sababta ay muqdisho hoggaanka ugu noqotay dhibaatooyinka ka dhashay ammaan darada ayaa ahayd inay lahayd hoggaamiyaal hubaysan kuwaas oo badankooda etoobiya ka heli jiray qoryaha iyo rasaasta ay ku xasuuqayeen shacabka muqdisho burburka iyo dhibaatooyinka ka dhashay muqdisho ma ahan wax la soo koobi karo ujeedkeennuna ma ahan inaynu ka hadalno gaboodfalladii dhacay xilligii hoggaamiye kooxeedyada نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني
hoggaamiye kooxeedyadii waa laga takhallusay waxaana labada kun iyo lixdii kacdoon ay sameeyeen shacabka muqdisho ka dhashay midowgii maxkamadaha oo meesha ka saaray dulmigii jiray waxayna reer muqdisho ay heleen nabad iyo amni maxkamadaha oo kala dambayntii soo celiyey iskuna fidiyey dalka ayaa waxaa soo wajahay caqabad kaga timid dowladdii maraykanka oo u cuntami weyday kala dambayntii iyo amnigii ay heleen reer muqdisho oo ku yimid isku xukunka shareecadda islaamka bishii diseembar sannadkii labada kun iyo lixdii waxaa qarxay dagaalkii daynuuna iyo iidaa leh oo socday muddo sagaal maalmood ah dagaalka ka hor maxkamadaha waxay hareereeyeen baydhabo waxaana halkaas isaga cararay cabdulaahi yuusuf oo aaday garoowe dagaalka ayaa u dhexeeyey maxkamadaha iyo ciidamada etoobiya iyo tiro yar oo ka tirsanaa ciidamada dowladdii cabdilaahi yuusuf cali maxamed geydi oo ra'iisul wasaare ahaa salaad cali jeelleh iyo xubno ka tirsan dowladda ayaa ku go'doonsanaa baydhabo etoobiya oo tunka ku wadda dowladdii cabdulaahi yuusuf ayaa qabsatay muqdisho iyo meelo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya ciidamada dowladda iyo kuwa etoobiya ayaa wixii xilligaasi ka dambeeyey muqdisho waxa ay ka geysteen dilan aad u badan oo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada gacantooda ku baxday wixii xilligaasi ka dambeeyey oo dowlado kala duwan la soo dhisayey waxaa reer muqdisho ay hooy u ahaayeen dhibaatooyinka amni dare ee laga dhaxlay tuugada iyo ciidamada dowladda federaalka siyaabooyin kala duwan ayay u dhacaan dilalka iyo dhaca ka dhanka ah reer muqdisho axmed muuse oo ka faalooda arrimaha nabadgelyada kuna sugan muqdisho ayaa warbaahinta alfurqaan u sheegay in amni darada muqdisho ka jirta iyo dhibaatooyinka soo gaaraya shacabka ay qayb ka tahay iskoor imaadyada magaalada ku dhex mara ciidamada dowladda oo ay ku nafwaayaan dadka rayidka ah ammaan darrada waxaa kow ka ah in ayagii laftinkoodii marar qaar meel bulshadai dhexdeeda inay isku diriraan ay dadka xabad kala daalaan ay isdhammaynayaan kala dambeyn ayaga ay lahayn nin ninka amar qaadanay uusan jirin haddii askarta duurka jirta ay iyadoo safar magaalada soo gashay oo kale kuwa jagboyntiyada jooga markuu imaadaan hadday rabaan waa iska marayaan waa dardarayaan lama hadlaan hadday rabaan isku imaad isku hor imaada ka dhacay waxaa ka mid ah nin sargaal iska ama mas-uul ah oo markuu meel kontarool imaado ma istaaga hadduu raba waa iska maraa kuwii kalena istaag bay dhahayaan halkaas dagaal isku hor imaada ka dhacay marka markay meel jaam ay maraan oo kale ka mid ah baabuurka inta ceyrsanayaan in dadka xabado ku fufaan xabadooda inay waxa miisaaman bahayaan oo la iska ridayo dhawaaca iska socoto meel ay u socoto la oqoon wax lala dirirayo lama yaqaana inuu dagaal dhacay in kale maanta xabadla iska dhacays bog war balaayo waryaa maxaa socda qoryaha waaweyna iska dhacay mar kuwa yaryar xad male dadkay dhex yaacayaan waxaa ka mid ah khilaaf siyaasi ayay dhexdooda markuu ka dhashay bulshada ay lasoo dhexgalaan waxay waxay waa four point of bulshadii ay saameyn bulshada is dhamaynaysa haddana dhibaato bulshada ka dhacaysa hadda waata maalin dhexdaas qolaa meesha isbaaro u taalee xiratay marka waa balaayo waxaan balaayo wey waa dhibaatadooda waa dhibaato aad u aad u badan ciidamada booliiska kuwa militariga iyo kuwa sirdoonka ee dowladda ayaa inta badan ku dagaalama magaalada muqdisho khasaaraha ugu badan waxa uu soo gaaraa dadka shacabka ah ee ka agdhow goobaha ay ku dagaalamaan saraakiisha iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa isku daya inay xoog ku maraan kontaroolada ciidamada dowladda waxaana taasi ay sababtaa inay foodda isdaraan ciidamada goobta joogay iyo kuwa saraakiisha dhowaan isgoyska siinaay ee muqdisho waxaa ku wada dagaalamay ciidamo ka wada tirsan dowladda dagaalkaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo gaaray dad rayid ah ayaa dhex maray ciidamo ku sugnaa xaafadda siinaay iyo ilaalada guddoomiyaha degmada yaakshiid ee muqdisho qoriga baasuukaha ah ayay dagaalka u adeegsadeen ciidamada dowladda ku dhowaad toban ruux oo shacab ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalka awlan horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshan waxaan iskaga keena waa geeri geeridaasoo nagu timid waxaa dhimatay gabar walaashay ah lagu magacaabo ilhaan cabdijamaal oo ardayad ah jaamacad dhiganaysay sanad ku dambeeya jaamacadda waday shareeca walqaanuun baranaysay waxay ku baxdayna waxaa waaya dee gacanta dowladda federaalk soomaaliya dhexdeeda ciidankeeda israrsaaseeyey maanta ma dhahayo qof kale kaa dilay waxaa u haystaa inay ku baxday gacanta dowladda federaalk soomaaliya waxaan codsanayaa madaxweynaha ka codsanaya ra-iisul wasaaraha ka codsanaya guddoomiyaha baarlamaanka ka codsanaya maalin walbaba qof maataa haddii hortiina lagu dilo maalin walba walbaba aad dhahdaan cadaaladaan horkeenayna oo aadan cadaaladda horkeenin soo ilaahay waa idinla xisaabtamaya waxaan idinka codsanaya oo cod dheer idinkaga dalbanaya inaa walaashay xaqeeda ii soo dhicisaan durba waxaa bilaabatay isrisaasayntii waa u jeeddaan gawaarida halkaa ku gubatay iyo mootooyinkan waxaa lala dhacay baasuukaa lala dhacay xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa nasiib daro ku tilmaamay in qoriga a k fodhisaban oo ciidamadooda ay ku laan jireen shacabka muqdisho ay haatan ku beddeleen inay ku xasuuqaan qoriga baasuukaha kayseen in dad dhallinyaro ah oo maanta da'aadkiina bajaajyadii lagu laynaayo waxaa waxaasoo dhan ka sii daran magaaladii muqdisho oo aan ogeen qori xabad kaa ah ayay dadka muxuu ahay dhibsadeen hadda ina baasuuko loogu beddelay oo xabadaha baasuukada ah lagu ridaayo oo baabuurtii iyo shacabkii dhammaantood ay wada gubanaayiin runtii waa nasiib dar magaaladan magaalo baasuuko lagu dhex rida maaha ayadaa jaam ah waad arkayseen dadkii dhallinyarada ahaa sidaay u gubteen mudan madaxweyne magaaladan muqdisho waad aragtay in baasuuko lagu dhex rido oo waardiyi lagu qabto baasuuka sax maaha askari ma xumaado ilaa madaxdiisa ay xumaata moogi xaqiiqa waxaa ah baasuukaha waa loo soo dhiibi orod waardiyi ku qabaa la yidhi laguma tababaro dastuurka dalka qodobada lix iyo toban ilaa iyo soddon iyo labo ee muxuu ahay xaquuqul iisaanka laguma tababara askarteenni dowladdii federaalka ahayd inay wiil dhallinyaro ah ay baasuuko dhabarka u soo saarto ee baabuurkii adkashakisa ku rid la yidhaahdo magaaladii muqdisho oo ognahay biisiga ay tahay wallaahi waa nasiib darre ra-iisul wasaaraha dowladda oo ka hadlaya dhibaatooyinka ay ciidamadooda ku sugan kontaroolada u geystaan dadka shacabka ah ayaa qiray in ciidamadooda ay adeegsadaan daroogada oo aysan miir qabin sidaasina ay u laayaan shacabka sheekbointyada jira ciidamada jooga waa dadaalaan laakiin markaan annagu dib u daraasaynin waxaanu aragnay inay lagaa maarmaan tahay inaan wax ka beddelno waa askari qayilsan oo indhaha taagaya oo drag soo isticmaalay oo aan miirba qabin dee dad shacab ah inuu baaro inuu ilaaliyo inuu jeekbointigii dadka kula tacaamulaayo waxay noqonaysaa halistiyo qayb ka mida wey marka dhinaca dowladda askarteeda waxbaan ka qabanaynaa dhacdooyinka uurkutaalada ku reebay reer muqdisho oo ay martigelisay magaalada waxaa ka mid ah dilalka bajaajlayda in ka badan konton kun oo bajaaj oo ay ku xamaashaan dad u badan dhallinyaro ayaa ka shaqeeya muqdisho waxayna baahideeda badatay markii ay dowladda xirtay waddooyin badan oo ku yaala muqdisho waalidiinta muqdisho kuwooda awooda ayaa ubadkooda u iibiya mootooyinka bajaajta si ay kaga hor istaagaan inay tahriibaan balse waxa ay la kulmeen dhibaato ka daran tan ay ubadka kala cararayeen mooto bajaajtu waxay shaqo abuur u noqotay kumanaan dhallinyaro ah oo ku nool muqdisho kuwaasi oo qaarkood ka soo baxay jaamacadaha iyo iskuullada muqdisho tan iyo markii ay xildhibaanada doorteen xasan sheekh waxaa sare u kacay dilalka loo geysanayo bajaajlayda dakaaney waa la laayey aad iyo aadaa loo dilay maantaa la dilay shalayaa la dilay daraadaa la dilay asbuucaanaa la dilay asbuucaa keliya waxaan isleenahay ilaa labaatan waa laga dilay maantadaana la dilay hadda waqti banaanbaxa aan u jeedayo qayliha cid waxa waaye looma ooyaan waaye nimankaasu marka dilkooda wuxuu iska noqday qutul daruurigooba kamid noqdaba in la dilaa waaba la iska laayaa waa nimana dadka wax okay okay cidi doodeen aan la arag cidi tureen aan la arag marka waaba la iska dilaaho waxa waaye waa lagu soo bax barta ahaan umalayha sababta loo dilaayo maxay tahay marka waxaa loo dilaa waxa weye waa dad tabar yar inay shaqaystaana la diidaaho la magaciisay baahay ay tuuga noqdaana la rabaa kontaroolada muqdisho iyo xaafadaha waxaa taagan maleeshiyaad ka tirsan dowladda ah oo lacago baad ah ka qaada bajaajlayda waxaana intaasi u dheer canshuur bil kasta ay dowladdu ka qaado bajaajlayda ehelada wiilasha la dilay ayaa dowladda ka dalbanayay cadaalad mana jirto wax ifafaalo ah oo muujinaya inay helaan cadaaladda oo sharciga la hor keeno gacanku dhiglayaasha caadaysta inay laayaan shacabka muqdisho kuwaas oo iska dhex mushaaxaya muqdisho xog iyo macluumaad rasmi ah lagama hayo tirada bajaajlayda lagu dilay muqdisho ee ku baxay gacanta dowladda waxaana marar badan muqdisho ka dhacay isku soo baxyo bajaajlayda ay kaga cabanayeen dilalka loo geysto
halkan ugu sheegaya waa isgoyskool wadaag waxaa lagu dilay yar dhallinyaro bajaaja xabadaan lagu dilo ama xabada haddan lagu riday ana kaa gadno xabadda haddan lagu ridaa bis waxaan dhiba shan iyo toban doolar waxaan ahay muwaadin waxaan doonayaa xaquuqdeeda maalin walba waxaana loo dila asaas waxaa meeshaas lagu dilay saddex ruuxa alaa u naxariisto waxaan ahay dhallinyaradii soomaaliyeed waxaan ku dhaqannaa gobolka banaadir waxaan ku shaqaysannaa bajaaj waxaan u baahannahay xaquuqda aan ugu shaqaysan lahayn ummaddeena soomaaliyeed rasaasta aan gadno saanbaana lagu ridaa anagana lagu ridaa waxaan dowladda ka codsanayaa inay ninkaas xaquuqdiisa keenaan dhallinyarada bajaajka
horta meeshaan ajala ka dhacday addoonkaas ilaahay maanta ku ekaaday laakiin waxaa dhibaato eh in dadku ay ka raqiisnaadaan xayawaanka hadda mootadaa ninka wato haddii maanta xayawaan oo wax gaarsiiyo waa la celiyaa waa la xiraha dowladdaa xiriye dadku haddii dowladda dilaanne waa wax macnaha wax jira aan hayna dadka ay noqdeen hadda askarigii dadkan dilay waa khiyaaruu leeyahay xur waaye meesha oo joogaa ama ha baqnaado ama ha joogo ama duufaan duufaan aragaasaa wuxuu yahay masiibo duufaan micnaheeda maxaa waaye waa masiibo mao maalin kasta haddii la dili lahay ee xukun la fuli lahaa dowladda xukun ay fuli lahayd sidaan dil umuusan dhicin marka qisaasta haddii maalin kasta qisaas ay dhici lahayd si sax ay wax u dhici lahayn diinteena aan ku sugnaa lahayn si bareer layskuma dileen maalin kasta dhiigga muslimkaana lama fuudaysteen
waagii farmaajo waxaa laala dhihi jiray majaajilaa la dilay waxaan isleeyahay xashi maxamuud ka soo raynaya xaaladdan xaaladdan waa isbedelaysa aan isleeyahay xashi maxamuud xashi maxamuud xaaladdiisa waxay timaaday in macnaha maalin walba ummadda la laayo in ummadda la dilo سمعن درا لو دلو ماشي waxaa ka dhacay wiil waa la dilay wiil kale waa la dilay mid waxa waaye madaxa xabada wata la mootada waa sujuuda wata la mootada oo madaxa u saaran yahay waa waa dhintay mid kale waa la asaa dhaawac waaye kabacdi waxa la sheegay inuu dhaawac u dhintay waa la qaaday waa la daba joogaa waxba nooma qabato anaa dhalay askari tuusaysan yaa wuxuu ku dilay meel halwadaag agteeda waxaana wuxuu ku dilay sababana garan meel waxaan maqlay wadadu wadadu saa isugu dhaafeen biyo yar baa saa ugu duulay xabadu kale mid wajig kale axmed day oo ah nin dhallinyaro ah oo ka mid ahaa bajaajlayda muqdisho amni xumo darteedana kaga soo tegay shaqadiisii muqdisho ayaa alfurqaan kaga hadlay tacadiyada ay la kulmaan bajaajlayda ay kaga imaanaya ciidamada dowladda horta waxaa igu yaabanaay oo igu mucjiso badnaa nin oday ah oo waayeel ah taqriiban u jira lixdan iyo shan toddobaatan aan ku qiyaasay ninkiia micnaha wadadan waxay aheedee binti una ninkii garanaya waa garana ninkaan garanayna kolley ma garanayo gaari cabdibilaa hor socday oo ciidan wato gaarigoo gadaal ka soo socday bajaaji markaa naga istaagay dhehnin odig iska ahay wuu ka istaagi waayey baashuu afka u soo saaray kabacdina madax sujuudda xabad ka geliyeen markaasuu ag joogtay maya ma ag joogin kala waddaan marayn ana xaggan usii jeeda asigina wuxuu usoo socday dhinacan oo lambar afar waa noo muuqdi mucjisad kale igu yaabadneed waxaa maalin xabad liigu riday toddoba kun lacag ah oo maxay nin askari ah oo laamigan madiina waagi la suubinaya ahayd markaan waagi laamiga la suubinayay laamigan macnaha ciidanka micnaha way celinayaan dadka bajaajliyada laga celinayay mana ogeynin waa iska soo galeen oo dad ii saaran bes waa laii istaajiyey furiha laga qaatay dadkiyaa laiga dejiyey bajaaj kale la saaray markii bajaaj kale la saaray nin wahel wixii aan ku siin lahayba bajaaj aa iga saartay dadki waxaan ka qaadi lahay wadaa bajaaj saaratee maxaan ku siiyaan dheh seeb saasay dhehaysaay xabadaa liigu riday markii xabad liigu riday ni hadan xabadaa igu riday nimin odayaala ii yeeray ni ninkan yuu ku diline xagga iska fadhiyay xagga cabaar iska fadhiyey furihiina waa laga haystaa bajaajina waa laga- waa laga qaatay kabacdi cabaaraan fadhiyey waa neebsaday waa soo kacay waa u imaaday ee taliyo maxaan dhahay ee, baasha waa adeeday kula taalaay ee furihii isii waay xabadda aan kugu riday lacagteeda laba doolar aan kaa rabaa waay oo xabad anama igu rid ku dhaamis adaaba inaa idisho rabtay aan dhehday ilaah ii kaa badbaadaya qoryaha iga xoogi rabtay camal liisoo dejiino waa filinkaa la iiga diiba urnimo saakiin ahay oo bajaajle iska ahee qorinama xoogi karnee maxaan dhahay nio sii waay kuma siina adoo labada doorar oo aan kugu riid aan dhiibin waay bes saa anigaas u murmeyne mid kalaa imaaday ciidan asigana oo dhar cad ah wuxuu aan ninkaas ninkaasoo ii soo diray ninkii markaan uu ii imaaday nio waxba ma haayaan dheh waxa aan haayina dadkii ii saaray ninkaasaa iga dejistaan dheh laba door aan kula soo heshiiyey oo howlwadaagan asaana iga dejistay xilliga waxaan ka qaadi lahaa in asaaba ii diidiyaan dheh waxna ma haya toddoba kunaan haayaa nio wax ka badan maba haayaan dheh bis toddoba kunaa laga qaaday sidii afuraha laga soo qaaday laii fasaxiba maalin nos ramadaan aheeda wadooyinka xirnay oo isgooskan oo banaadir anagoo taagan aan ka imaaday dhinacan saybyana aan ka imaaday askariya hortee isku soo ist- aa soo- isku soo dadbay iga leexa waaye anuub iga leexa idhahoyaasi horteedu taagan yahay He, as- taliya inta u leexanaa waa hee anamaa idhahe waa Si- maxaa la- dharbaaxa maxaa liigu jiiday wejiga askariga sida ku yeelay askarigaa saas i yeelayaba dharbaaxo wejiga ugu fiday ee taliyo maxaa kuu dhex ha ila hadlaysa ila hadlaysa leexasoo kuma dhihin ee horaaba taagan tahay meeshaan ku leexanaa adaaba taagan see ku leexanaa waay asagoo qoriga inuu caaridiisa igu dul rabaan marshibiyeedkaan iska saartay baasha intaas ay ugu yaab badneed waxaan ugu soo cararay halahaas waaye waayo way dhib badan tahay lacag way taallaa lacag riska ku jirta waaye نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني يا رب الكون احميني في دنياي وفي ديني نور دربي واهديني جنبني ما يؤذيني
marar badan oo ehelad ah waalidiinta iyo bajaajleyda ay dalbadeen in cadaaladda la hor keeno askarta dowladda ah waxaa loogu bedelay in ciidamada dowladda loo sharciyeeyey inay toogan karaan bajaajleyda taliyaha ciidanka booliska ee gobolka banaadir gaashaanle sare mahdi cumar muumin ayaa ciidamada dowladda faray inay bajaajleyda ka toogtaan lugaha caloosha shafka iyo gacmaha waxaa la idinka rabaa oo la idinka codsanaa inaad tixgelisaan oo aad ilaalisaan si gooniya bajaajlayaasha dadka ka ah qofkii qalad gala waa la qabanaa dembigu qalad gale qofkii qalad wado waa la qabanaa laakiin biduuni sababa xabad danba lagu dhufto inaan la maqlin xabadda lugta uga dhufo xataa qalad gala lugta uga dhufo oo gacan uga dhufo oo mootada ka banjari xataa laakiin madaxa keliya xataa lug ma ahan gacan ma ahan qofka uga hor madaxa keliya uga taallaa shafka inta hore xataa ugama taalla madaxa keliya uga taallaa caloosha uma taalla lug uma taalla mab madaxa uga taallaa nin ka mid ah dadka muqdisho ayaa barnaamijkan u sheegay in tan iyo markii la doortay xasan sheekh maxamuud ay dhaceen dilal ay si bareer ah u geysteen ciidamada dowladda madaxda dowladda waxa ay aadaan dalalka shisheeye kamana hadlaan dilalka ay geystaan ciidamadooda ayuu yidhi ninkan isagoo tilmaamay in afka un dowladdu ay ka sheegato inay soo xirtay ciidamada dilalka geystay islamarkaana la sii daayo marka la soo qabto dadka ugu badan oo loo geysanaya waa kuwa bajaajleyda kuwa motefokamta wadaan iyo dadka oo baabuurka xamuulka qaaxisanaya dadkaasa maala yacni aana loo dilaa marka badan adi waxay leeyihiin dadkii oo wax geysta waa lasoo qabtay ayagoo loo tooganaya lama arkaya marka maalin walba waa dadkaasaana loo dhibaateyna ayagana weligooda adig horumar gaari maayo ma- dadka shacabka oo masaakiinta saa maalin walba loo dhibaateynayo dadka si bareera loo dilaa xilliga ugu badan waa xilliga oo xasan sheekh oo oo madaxnimada oo qabsaday ayagana kama hadlaan marka waxaa la rabay qofka hadduu oo wax wax hadday dhacaan dowladdu waxay geystaan in laga hadlaa la rabay ninkan uu iska danaysanaya wadamadoo aada waddan gaalo uu sii cararaa dadkii soomaalidan maalin walba wax ay ku noolyihiin lama arko sidii loo galayana cid aad ka hadasho oo madaxa aysan jirin adig ma- ma- lama arkayo cid wax ka qabata lama arko qaar waxay leeyihiin waa soo qabanay iyagoo la tooganaya lama arkayo waa lasoo qabtay afkaa laga sheegaa tii kale waa waa lasii daynaa leedahay qaar ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta mooto bajaajta ayaa isaga tegay muqdisho sababo ku aadan dilalka ay geystaan ciidamada dowladda dhallinyarada qaar ayaa hadda ka shaqaysta wilaayaadka islaamiga ah ee ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana u badbaaday naftooda iyo maalkooda walaahi qaabka u shaqeeyda bajaajlan iska ahay xaggana bajaajlan ku aadana bajaajlan ku ahay alxamdulilah alxamdulilah aadaan ay u kala duwan yihiin labada meel maxay ku kala duwan yihiin xaggii inta amnigii horta isku mid maahan intaa ka amni fiican oo xilliga harta iska socon kartaa xilliga harta bajaajaada mee banaanka iska dhigirta iskaga tagi kartaa xagga laakiin bajaajaada haddaa steerinkeeda waa inaa xiritid waaye inta iyadoo steerin xirnana iskaga tagaysaa waa iska soo tukani ciddaa iska aadaysaa waa iska soo bagaaxe waa iska seexane daartid maxaa dhacaya xagga haddaada steeri xiran steerin haddaa xiran hadda ka hor aaba nin saaxiib aan nahay oo aan isgaranayn oo masaajidkan oo ku yaalo shacabdirshiid la dhahayo taleexa ku yaalo dalcadda ku yaalo markaasuu soo gaday saddex kun iyo saddex boqol ku soo gaday saddex kun saddex baashi ku soo gaday masaajidkuu hordhigtay salaaduu galay horteedu salaada galay aniga markaasaan galay soo bixitaanka asuguu soo baxay baashiis meesha maba taallaba waaba laga qaatayba waxay ku dhib badan tahay bajaajda banaanka u tagtid waa kuu dhammaata adima balihid baxamar haddaan steerinkaas xiray steenka damar xiritidna ma dhaqaaqaysa saan le u wareegana daniiniya camal le u wareegan kartaa ma dhaqaaqaysa saasay ku xun tahay intaa ka nabad fiican alxamdulilah alxamdulilah waxaan ka rajaynaynaa intaan in ka badanna ilaahay inuu na siiyo muqdisho iyo kismaayin inuu ilaahay dib noogu soo celiyo gacanta wilaayada ilahay ugu soo celiyo saasaan ilaahay ka rajaynayna kula xalba ilahay laga helaya marka adi hadda makuu qorshaysan inaad meeshii xamar ahayd aad ku laabatay dhibaatadii aad soo aragtay ma xamre waa iska aadi karaa laakiin inaan hadda kabacdi xamar aan bajaaj ku wado iima qorshaysana laakiin dan waa igali kartaa ibniaadan waa iska xanuunsan kara wax walba noqon karaa waan aadi karaa laakiin inaan hadda kabacdi wax ku wada go-aankayga ma ahan maa go-aan mar hore aan ka goostay ahayd taas inta ka wadan shaqada in aad ku haysataan wilaayaadka iyo tan xamar marka loo barbar dhigo dakhliga ku soo galaya ka waran ma kugu filan yahay ma alxamdulilah wixii horta ilaahay ku siiyaa wax aa kuu barakoo waaye xagga lacag waa la helaayay laakiin lacag oo maxaa waaye aad riski aa ku jirtid waaye mar walba marba si waaye marna wax fiicanaa hele marna wax yaraa helaysaa laakiin hadda wax aan helno waa barakaysana alxamdulilah wix inta nagu siiyo ilmahey aan la dhex joognaa ilaah noo barakeeya wax walbana amnigii iyo waxaa ka muhiimsan iyo iimaanka ilaan xagga wax walba micnaha meel oo riski badan waay wax walbaba wixii aragtid alkulusta ku imaana iqaada kula mana diidi kartid wixii dhan waa isku wadaynil anagana xamar waxaa ka shaqeeya in ka badan konton kun oo bajaajley ah maxay ku kala duwan yihiin dadka shaqeeya siday isugu jiraan noo sheeg bajaajleyda way badanta zaaid oo badanta tiradooda ma sheegi kar laakiin iyadoo afartan iyo sagaal mi afartan iyo sideed kun oo bajaaj shaqeynaysa ay ugu dambeysay hadda muddo laba sano camal aan moogahay laakiin nin walba irsaaqdiisa nin walba dhinacuusa iskaga qaraab nina dadna habeenay shaqaynayaan dadna maxay shaqaynayaan maalin dad odayaalna waa ku jiraan dad jaamacadna waa ku jiraan dad oo alkuluustina waa ku jiraan dumar hataa bajaaj wada hataa waa arkay xamarane nin walba markaa ma wareysatid daruufta noo geysay waa kana shahaado waa wadanaa ninna qaabilaya malaha haddii waa nala qaabila nala dhahna nin walba muxuu leeyahay jirkaada naga gado oo waxna sii waxaan ku kala bedelana shaqa waa ku siinaynaa ila jir iska dhib saardaan kaa samaysanaynaa shaqa waa ku siinaynaa oo dhowr gabadh dhehaysaa arkayba marka laga yimaado dilalka loo geysto bajaajleyda waxaa muqdisho sidoo kale ka dhaca dilalka ay ciidamada dowladda u geystaan qaybaha kale ee bulshada sida ardayda muqdisho waxaa sharci ka noqday rasaasta waddooyinka lagu furto oo ay ridaan ciidamada dowladda ee ilaalada ka haya gawaarida mas-uuliyiinta dowladda oon u jeednay laba nin oo militariya oo mootafay maanta caadiya wadata inay waddadaasaa xirantay waddada hadday xirantayna saxaabadihii kor u ridin inay dadka hoos ugu rideen inaan moodna inay nin dilayaan markaas kabacdi aan aragna wiilka ay ku dhacda xabadu nimana maahan waxaan wax ilaahay loo islaam maahan dawladna maahan daanina mayno arda masaakiin oo jaamcad ka yimid ay dileen ilaahay caradaa ku dhacdee dadka shacabka masaakiinta oo baalka la yidhaahda ii sheega ee mootooyinka saaran macquul maahan hooyadii waa barooratay silic baan ka dharagnay saxriir baan ka dharagnay aabbeen shalamaad daraad baa la dilay macquul maahan haddeer anoo ujeeda luqluuqaan bay ka baxeen kaasay ka baxeen laba askari bay ahaayeen curug mooto saaran bay dilaan waa bannaanbax baa nahay oo arday oo buugaagtiisii wata war macquul maahan xaafaddiisu aad weyne way ku taallaa baa layidhi waxaanu dulqaadanayna maahan nala ka bedela sidaan cabashaan nahay suurtagalna maahan masaakiin baana maanta dhan baan ooynaynay dadda shacabaana nala ka qabta dadkan dadka baabiinayo macquul maahan mana doonayno sidaa naloo dhaw meesha goobjoog baan ka ahaa wixii meesha ka dhacay niman askara oo ka yimaaday qoladan elitariya laga keenay wadday furanayeen wiil yaroo bajaad saaran oo ardaya jaamacad ka yimaaday maxaan ku dhahda xabaddii ay furayeen waddada ku furayeen ay ku dhacday laba meelood uga dhacday wiilka waxa waaye naf looguma gaadhin meed haddana meesha laga qaaday kabihiisii waa kuwa meesha yaalla dhiiggiisii meeshuu daadsan yahay sidoo kale muqdisho waxaa ku soo batay tuuga ka tirsan askarta dowladda iyo kuwa ka madax bannaan oo dhac iyo dilal ka geysta muqdisho xilliyada habeenkii ayaa u badan dhaca ay geystaan burcadda inkastoo dharaar cadna la isku furto muqdisho waxyaabaha ugu badan ee reer muqdisho loo dila waxaa ka mid ah dhaca moobeelada iyo shilimaadka jeebka ugu jira dadka dhaca ay geystaan askarta dowladda iyo kooxaha burcadda ah waxa ay sababtay in la aadi waayo salaadaha masaajidda qaar ee magaalada muqdisho tuugada ayaa xidhiidha qaar afduubata dadka waxaana ay ka dalbadaan lacago madax furasho ah tuugada muqdisho kusoo badatay aad iyo aad ay u badan yihiin dalasoo waxa weye aada u badan waaye waa dad hudaysan oo dariis dowladeed wata dadkaasi marka waa iska badan yihiin ayagu dariis dowladeed wataan dhacooda marka waaba lix sac ay beledka dadka ku dhacayaa meel loo jeedo maahan dhexooda ma qabsana habeenkii bajaajyo watan ayaga hore iyo ciidan wata wixii taleefona waa qaadaayo cid walba waxay ka arkaan ay ka qaadayaan waana xaafad walba maaha ahaan cidda hal xaafad ay gooniyi maan inta xaafad hor muqdisho waayo maxaa ka jira marka inay dadka afduubtaan oo madax furasho ay weydiistaan waaba qasab oo waa bilaabatay waayahan oo dhan dhowr rimood afduubtay waa maqlaynay oo xataa kuma- koox naaga wadataa daday afduubteenaan maqlaynay dadkaas waa la afduubtaa suuqa dhexdiisa waxa waaye wixii lagu weydiisan kara lagu weydiisa dila waayena meelo kale godaha lagu tuurtaa taas waa shay iska waadax ahoo wax beledka xo- caadi weyba ka tahaba si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in dadka laga afduubto muqdisho la geeyo xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn shisheeyaha waxaana xilliyada qaar la arkay oo warbaahinta la hadlay dadka cabanaya in eheladooda la afduubtay keliyaha lagala soo baxay markii la geeyey xarunta xalane ee muqdisho si kastaba ha ahaatee gaboodfallada iyo tacadiyada ay geysanayaan ciidamada dowladda iyo kooxaha burcadda ah waxaa u sabab ah dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka oo ka fog shareecada islaamka mujrimiinta ayaa dhiiranaya haddii aysan jirin cid ku qaada xukunka ay ka mutaysteen shareecada islaamka islaamku meel sare ayuu dhigay amniga iyo ammaanka waxaana qur-aanka ku sugan aayado badan oo ka hadlaya qiimaha amniga oo haddii la waaye ay is-ugaarsanayaan dadka islamarkaana ay badanayaan qaswadayaasha aan cidna u turayn goobaha ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin oo si buuxda oo barax tiran looga hirgeliyey shareecada islaamka kama jiraan dhibaatooyinka iyo dhaqanxumada ka dhashay mawaadiicda aynu kaga soo hadalnay barnaamijka reer muqdisho dhibanayaal garab ka dalbaday al-shabaab wilaayaadka islaamiga ah waxaa laga dareemayaa nicmada amniga oo ka mid ah nicmooyinka allah uu ku galadaystay addoommadiisa go'aanka ay ku dhawaaqday xarakada al-shabaab ee ka dhanka ah daroogada zinada bannaanka taal ciyaal weero iyo tuugada muqdisho waxaa ka dhashay howlgallo ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta ah oo lagu beegsaday dhinacyadaasi taas oo sabab u noqotay inay yaraadaan dhibaatooyinka ay ka soo sheegteen dadka ku dhaqan muqdisho reer muqdisho oo aad u soo dhoweeyey qaraarka mujaahidiinta waxa ay rajeynayaan inay ka nastaan dhibaatooyinka muuqda oo ay kala kulmayaan dhinacyada aynu ka soo hadalnay culimmada rabbaaniyiinta ee diinta islaamka ayaa soo dhoweeyey go'aanka dhaxalgalka ah ee ka soo baxay mujaahidiinta go'aankii xarakada ka soo baxay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allaahu fii sacyikum ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo sacyigiinnana ilaahay subxaana wa tacaala ha hagaajiyo runtii waa go'aan dhaxalgal ah ummadduna ay ku diirsatay go'aankii mujaahidiintu ay gaareen mujaahidiintu waxay u taagan yihiin allah subxaana wa tacaala shareecadiisu inay sara noqoto dadka muslimiintan dhiiggooda iyo cirdigooda iyo maalkooda iyo naftooda iyo diintooduba ay nabad gasho markii qaraarkaasi wuxuu ahaa qaraar baxalkiisii dhacay yacni wakhti loo baahnaana ku soo aaday marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro raggii arrintaa u fakaray ee go'aankaa gaaray ee haddana ku daray camal camaliyaadkii isdaba joogay ee arrintii lagu fulinaya qaraarkii soo baxay culimmada ayaa fariin muhiim ah u diray waalidiinta oo iyagu dhalay dadka muqdisho dhibaatada ka wada waalidiinta waxaan ugu baaqaynaa allah subxaana wa tacaala inay uga cabsadaan ilmahooda yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara allah wuxuu leeya naftiinna iyo ehelkiiba naar ka badbaadiya marka naftaasaa uga fakarayso ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo qaraabadaadan uga fakarow si guud bulshada muslimiinta waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeena ilaahay ku xiraada waxa dhaqanxumada nuucaana ka shaqaynayana hal meel ha looga wada soo jeesto dhinac ha looga wada yimaado bulshada waxaa la rabaa in la shaqeeyaan wiilasha naftooda u huraya inay waardiiyaan diintooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda inay ilaaliyaan wiilasha u taagan inay garab siiyaan oo munkarkaa ay gaaladu dhulka ku soo beerayaan kuwan riddadu ay maarata ummadda u keenayaan ila waxaanoo dhanba iyagaa ka tijaaraysanaya iyagaa ilaalinaya iyagaa boolis u ah iyagaa maxkamad ugu furan yihiin ayaa qawaanin u dejiyey inaa qofku hadduu waxa wuxuu rabo iska samayn karo labada qof hadday isla ogolyihiin zinada aysan wax dembiya ahayn arrimaha noocaasa marka bulshada waxaa la rabaa inay ka hor tagto ay iskaashadaan isgarabsadaan allah subxaana wa tacaala ay u toobad keenaan ilaahay ay ku xiraadaan kooda qaldanna ay gacanta qabtaan markaa sidaasay ku badbaadi karaan haddaan munkarka suulintiisa laysku kaashan macruufka fariiddiisa laysku kaashanin yacnii ciqaab baa minallaahi ka imaanaya ummadoo dhanna wuu ku wada dhacayaa wey marka allah subxaana wa tacaala aan ka cabsanno wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاعوا أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاعوا أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية guntii iyo gunaanadkii waaga intaa barnaamijka ah reer muqdisho dhibanayaal garab ka dalbaday al-shabaab kaas oo ka koobnaa shan xalqo oo aynu kaga hadalnay daroogada xaddaafka ah ee ku soo badatay muqdisho goobaha sinada loo furtay tuugada iyo ci- tuugada iyo ciyaal weero oo sannadihii dambe looga guuray xaafadda ku yaala muqdisho kuna faafay degmooyinka gobolka banaadir waxaan aad ugu mahadcelinayaa allaha subxaanahu wa tacaala oo noo suurageliyey barnaamijkan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ka qaybgalayaasha barnaamijka iyo kuwii dhagaystay dhammaanteenaba inagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وساقت سما ناقيعا طاف فتكا بالرجال جيلنا أضحى أسيرا لوحوش لا تبالي كم تعاطى من حشيش كم تعاطى من حشيش ولإفيون تصالي يا لا قومي من نفوسي عانقت درب السفال رواجت للموت سرا بين أحراش الضلال بين أحراش الضلال